magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay ansixinta iyo dib u eegis lagu sameynayo kormeerka dugsiyada dalka waxaa kulanka goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo hay-adaha dhinaca waxbarashada ka caawiya dowladda soomaaliya agaasimaha waaxda tayadhowrka iyo halbeegyada wasaaradda waxbarashada soomaaliya maariya sakariya axmed ayaa sheegtay in hanaankan uu door ka qaadan karo horumarinta waxbarashada dalka maanta waxaa farxad inoo ah in in madal taya dhowr aan u wada fadhino aan ka wada hadalno in badan ayuu dalkan access iyo sidee waxbarasho loo helaya ayaan kusoo jirnay alxamdulilah wax badan waa la soo qabtay dadka nagu horey haddii intaan soo qaba lahayn maanta looma fadhi lahayn tayana lagama hadli lahayn waan bogaadinayaa waxaan ku faraxsannahay kulankaan maanta wada joogno oo ah ugu wada hadlayno tuulkii ee wasaaradda samaysay kuna howlgashay sanadkii
agaasimaha waaxda tacliinta sare ee dalka ismaaciil yuusuf cismaan ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in la helo kormeer sax ah oo lagu sameeyo tayada dugsiyada dalka barnaamijkan tuulkan hadda la soo bandhigay maalmahan dhowr jeer ee maariya aan isla wadaageen akhrinayay waa dadaal aada loo gaaray oo maaratay horumarka waxbarasha qeyban ka qaadanaya marka maanta maxaan taaganahay access iyo quality macalinka iskuulka jooga ardayga maamulaha markay iskaabayaan waxay noqonaysaa in tayadii laga wada shaqeeyo laakiin maxaa udhexaad u ah manhajka uu dhigaayo macalinka ama iskuulka la geeyey manhajkaas laftiisa wuxuu u baahan yahay in kormeerka qeybaha manhajka in lagu kormeero ardaygaas ama macallimiinta qaabkay u dhigaayaan waxaa kaloo muhiim maamulahan laftiisa maamulaha iskuulka inuu yahay qof wax yaqaana oo fahmi kara manhajka macallimiinta dhigaayaan oo takhasus uu leeyahay wasaaradda waxbarashada dalka ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay waday qorshe wax looga bedelayo tayada waxbarashada dalka